bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraabfayla way baha ka dhowaada sana qodobada warkaana hiraabnima idaacadda radio baydhabo haanshaanka door korona dowladda federaalka soomaaliya iyo wakiilada beela caalamka oo ku wada hadlay daayarowka ciidanka hoogga dalka tumiyo toddoba qof oo lagu helay cudurka covid tumiyo sagaal amniga magaalada kismaayo oo geeka eedlan adkay iyo doorashada oo ku bilaawatay amro la koroogiya hoteelada kiyaala magaalada burco ee somalilan wararkii ka dambey ee dagaalka ah dagaalka etoobiya iyo waddo muhiim ah oo geeka la heli raafayla dhegaystayaal waa hiraabnimo khamiis oo taariikhdana iyo-eta labaatiyo sagaalka bilo toddobaad lamada kun labaatiyo kow kantaasi wahaana qodobadii warkaan hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door kuroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan raafayla dhegaystayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo kaaliyaha wakiilka gaarka ee qaabilsan ogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya s s j lisa filibito iyo shir gudoomiye kulan lankuadlay aaladda fogaan aragga ee zum kaasi oo ujeedshay haya sidee lan sii wada lahay kaalmaha deegbixiyaasha kataayarowka ciidanka hooga dalka iyo dardargelyowka ololaha dib u dhiska dalka dib u dhiska ciidanka hooga dalka kulanka iyoba ku qeyb galay qaar ku mid ah wakiilada beela caalamka iyo safaaradaha dowladaha saaxiibada leh soomaaliya waybana say qoto dheer lan gorofey sida laga maarmaankii engeta joogtayowka taayarowka la siiyo ciidanka hooga dalka soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayoobaya sheegtay in la heli in laku heli cudurka covid tumiyo sagaal dhowr qofa wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin weybaya ku biday kiisaskii ka dambeeyay ee cudurka koronaha tirada labaati afarti saa aan ka dambeeytay laku baari covid tumiyo sagaal guud ahaan waddanka waa labaatiyo sagaal qof gobolka banaadir iyo laku helay tomiyo todoba qof puntland iyo tomiyo kow qof laku helay meelaha maamulka somalilan suuna laku helay hal qof amniga magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa geeka la adkay iyadoo geekana kudhiyi doonta doorashada qaar ku mid a xildhibaanada agalka sare magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo weyba geeka ku bilaawda doonte doorashada xildhibaanada agalka sare qeybta kooyasa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shalay ayaa guddiga doorashooyinka jubbaland weybaahiyo diiwaangeliyena siyeed hubnood oo ku tirsan afar ku mid ah kuraasta agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ah ku galow dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waybana ka jira hubno afartii sana ee lahadhaafi ku tirsanaay xildhibaanada agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya magaalada kismaayo ayaa weyba geeka laku dareemahaye qabanqaabada doorashada weybana hubnaha tartamahaya iyo marka hore khudbado iyo kujeediyi doonana aan jeediyi doonana xildhibaanada jubbaland kadibna iyo bilaabo doonaan doorashada iyo ka tartamo doonaan xubnahaas kol hora lahadiri kol hora lahadiri hagudbi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kulanka laka doorda qaar ku mid a xildhibaanada agalka sare ee magaalada kismaayo yoweyba goobro ku noqdo doone guddiga doorashooyinka iyo guddiga halinta khilaafaadka ee heer federaal iyo mas-uuliyiin kale ciidamada ammaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo haan ku tirsan booliska amisom yagee kasi weyn ku qeyb qaado doono sugowka amniga magaalada kismaayo gaar ahaan goobta laga qabadow doorashada agalka sare sideedda hubnood ee geeka aan tartamo doona afarta kursi ee xildhibaanada aqalka sare ee doorashooyinka doorashadii kudhiyo doonta kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland hanaas oo shalay qaadi shahaadada musharaxnimo iyo wayba magacyadii koqor raayna liis kolor hagudbi hagudbi axmed maxamed islaam axmed madoowe oo ay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wararka qaar yawaybahayo sheegahayana in idaacadaha madaxa bannaan landiidi iyo ku qayb galan doorashadaasi geega ku dhihaytay magaalada kismaayo iyadoona wariyaasha antiyo badan ee ka shaqeeya idaacadooyinka madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha dowlad deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyo aan caddeeyan bulshada soomaaliyeed ee marnaba walwariimada banaanee doorashadan ku dhiyi doonta magaalada kismaayo ee geeka bilaawda hayta oon ku qayb galahayn iyagoona wayba sheegayna in arrintaasi maamulka jubbaland tillaabo kale ku qaada maadaama idaacadaha mathalayaan shacabka codsho meelo dheer andirana wali warare dhegeystayaal haka korara doorashadaas wararkan iyo barnaamijyadana damba iyo dhegeystayaalaaseen ku gudbiyi doona haddii ee bunaraalo ku nagada amar laha karoogi hoteelada kayaalaha magaalada burco ee somalilan xukuumadda somalilan yawayba amar shilgadiisan yaha karogtay hoteelada kayaalaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waybana la faray in amaradaas si deg deg ah aan qaadan war-saxaafadeed ha ku bahi wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka gobolka togdheer waana ku socota degmada burco iyo guddiga wanaagga fadhiista burco iyo waybaha laka amaray hoteelada magaalada burco in lankaqabdo korna bandhig faneed ama aweysyada muusikada lakutumo laku bilaabo soddonka bilan hoteelada burco malaka qobada kora bandhig faneed ama aweysyada muusikada wadada waybana la faray hoteelada burco in iyo roojan dhammaan wali ku horkooyow shareecada islaamka waybana usa waybana usa sheegay in marnaba hoteel kiyaalaha burco marna ballankuala doona haddiise amarkaas usan hogaansami waayon shareecada ama sharciga la horseeda doona amaradaha kubahi wasaaradda diinta iyo ooqaafta maamulka gobolka togdheer kan degmada burco ee ku socda hoteelada ayaa haweyba sidoo kale ku mid aha kow in horumar laku sheega wal ilaahey iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin diiden iyo la kaariya qoraalkan ha ku bahi wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda diinta iyo awqaafta ee somalilan iyo kan degmada burco lama wadanka waa muslim islaam islaamnimadiisana araro wadanka intis oo dhan waa wada muslim marna manin ogoladaas diintana in wal ilaahay aan ogolayna una dhaxdaana ka samayna marka taas way ka dhikanta eray in marnaba fawaaxishta lanis farnay walaha kheerka iyo wanaagga ilaahayna fari inuuna ka dhagtoonaana saas yalaka edha war qoraalaha ku bay xafiiska wasaaradda diinta iyo qaafta somalilan iyo kan degmada burco miilaha warkaasay dhegeystayaal ku dhegeystaaytan weybwa radio baydhabo ee beledka baydhaba wararka in ka dambeeya dagaalka etoobiya iyo waddo muhiima oo la hiray madaxweynaha gobolka soomaalida ee ethoobiya mustafa maxamuud moxamed cumar agyar ayaa geeka weybowse sheegay in la xanibi waddo muhiim ah iyo qad tareen ganacsi oo howlo badan kufuliyaya gudaha ethoobiya waan iskiraay magaalada adis ababa iyo dekeda magaalada jabuuti wayba sidaas qortay wakaalada wararka reuters wadadan iyo ah midda la marow inta badan badeecadaha lahadeersiyow boqol iyo tobank tobankaha milyan ee qof ee ka nool dalka ethoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed iyo mas-uuliyiinta dowladda jabuuti yaa weli sidoo kale jawaab deg deg ah lanku dheegna madaxweyne mustafe moxamed cumar agjar yowayba uuse sheegay in wadada iyo qadka tareenka iyo xanibeen koox dhallinyaro ah oo ku dibad bahay weerar hadhii sabtidii dowladiisna iyo sheegtay tallaabadii in meel talaadadii in maleesho ku tirsan gobolka daraska le-e canfarta iyo weeraran magaalo iyo degayin soomaaliya oo iyo bil dhagaysan hel yoha diba hangis dibhangis boonaayin muran xeeb muran badniro muran cuduudeed oo ku dhexeeya lamada deegaan ee soomaalida iyo anfarta meelo dhegeystayaal warka hiraamnamisiin kula socotaan wayboah radio baydhabo ee beledka baydhaba warkaanta ayaa ninka egya wayaasin jeedayay saciid maxamed nuur meela qaybta farsamada fidhi saaxiibka jookar amaanaala